soomaali weyn ayaan halkan ka salaamayaa anoo ah suldaan shariif cali xasan ibraahim oo kusoo jeeda koonfur galbeed salaadiinta koonfur galbeed ka mid ah waxaan halkan baaq ugu dirayaa ku joogto kaas ahaan qolada dagaalka ay abaabushay dhibka ay soo ay diyaar u noqotay waxaan le ilaaha u cabsada dawladda dawlad dawlad dawlad soomaaliya waay dawlad oo qabiil ah ma aha saddex qabiilna iskama laha soomaali waxaan leenahay ilaahay ka cabsada wax in oo shirka ay yihiin oo dawladda shirka ay tahay isad leeyahay soomaaliya dadkan dagaalka aruursanayo horta ha ogaado dagaalkan waxaan leeyahay wiil unbaa ka dhintay wiil kama dhasho waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo in la joojiyo si deg dega loo joojiyo ayaa kulley aan umbaaqayaa dagaal wuxuu yahay waa soo aragteen dadaab dhiigiis ku karaya dagaalka oo rarabo iska rabo yani adduunyo aakhirba ah waxba ka warqabin waa waxaas islaamnimo ma aha ilaahay haloo soo noqdo dagaalkan hala joojiyo dagaalkaas si deg deg loo joojiyo kuma jirto khasaaraba wax kuma jirto khasaaraba wax kale lagama helaayo meel loo qaxana ma jirto waa ujeedin arday dhan afarta koon yani qolo kalaa iska degan waxaan dhihi lahaa waxaan soo jeedin lahaa nimanka mucaaradka walaalaheena ah reer hawaya u badan waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada fidnada aad amaabulisha hala joojiyo wada hadal hala galo dawladdana waxaan leeyahay nimanka dawladda ayaga sheeganayo waktiga ka dhamaad ayagana waxaan leeyahay war waktigiina waa dhamaaday doorasho keliya laba sana ku darsaday waxaas fidnada waxaa ka waa labada sana ku darsaday waa laba sana ku darsanine ka noqde dawladdu waxaa la rabaa waa dad ay ka dhexaysa dadkana ka dhexaysaaye dawladdu waxaan ugu baaqaynaa ayadana inay dadkii ay qaracso la fadhiisato doorasho deg deg a la galo tanazul aada u ballaaran samayso dawladdana saasaan ujeedinayaa madaxweynaha ugu horreeya ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka intii yani mas-uuliyiin a wasiirada waxaan dhihi lahaa aan usoo jeedin lahaa inay joojiyaan fidnada in hadhow taariikh xumo idankan ha ka gelina hadda intay bahasha ay fiican tahay bash oo meel fiican maraysto tanazul sameeya labadii sila kasoo noqda waxaan dhihi lahaa shir deg dega hala galo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan leeyahay gacmaha isqabsada arrinta ha loo istaago qabiil ma aha qabiilnimada halaga saar dadka qabiilka u qado halaga joojiyo ninkiisa aqabsado waxaan leeyahay insha allahu tacaala arrintan arran aada iyo aad iyo aad iyo aad waayo arran oo shisheeyo ka farxaysa waayo shalay bay darhaad waxaa markii dagaalkan bahay waxaa ka banaan baxay oo hubkidiyaa layidhi kenya saas oga ugu farxeen nimankan reer daarood oo walaalaheen ah labada dhinaca naga jiraana ayaga naftooda banaanbaxa oo laga taageera ayay sameeyeen ilaa ayagaa fadid abuuray war idinka maalin kasta hawiyo ma idinka adeegada adeeg maa tihin bas adeeg niman la diraayo umaa tihin ma niman dal lahoo dalkooda u tashanaayo u sabraayo wax u qabanayo miyaadan ahayn adig war xageed ka imaadeen siyaasiinta siyaasiinta odayaal maba dhahayaan siyaasiinta maxaa idinku dhahay war xageed ka imaadeen war siyaasow dan lahu danka waa iska gaaraysa adaydaa waa gaaraysaa arrintaa jooji dagaalka joojiya ee ilaahay soo noqdo tooba keena tuubu ilallaahi jamiican ayuha almu'minuun ilaahay uu leeyahay u soo noqod mu'miniinta ilaahay u tooba keena leeyahay ilahay saasuuna amraa dagaalkan hala joojiyo dagaal wixiis yahay waa soo aragnay qax waa soo aragnay dhibaato waa la soo arkay barakac waa la soo arkay war ummaddii hadda ha barakicnina ilaahay ka cabsada hala joojiyo dagaalkan wadahadal hala galo dawladdan wadahadal deg deg ee ha bilowdo waa tanazul had samayso dadkii hasugu yeerto waaraha khayr alasiya waa dadaalhaya oo in wadahadal dadkii ugu yeeray oo hawshii uga la wareegay loo sheegay waa maqlaayay marka arrintaas in la xoojiyo ayaa la rabaa anan kollay suldaan ahaan arrintaas ayaa soo jeedi lahaa si deg dega si deg dega in loo joojiyo ayaan codsanayaa insha allahu tacaala arrintaas socod arrintaas socod arrin fiican maaha saaka barakaaca bilaawda laleeyahay dhibaatada socotaa laleeyahay dhibaatada hala joojiyo war ciyaalka yaryarka waxba aan ogeyn ciidan iyo waxba aan kala garanayn shalay ciidan laga dhigay haddana qabiil usoo noqdeen oo militariga laleeyahay war militari wada wax maxaa tahay horta militari dalkii ayaa militari u tahay difaac dalka ayaa u tahay qabiilkan iyo barakaca inay samaysa laguma talagelin war waxaan qabiil ad salka lagelaysa iska dhaaf militariga saraakiisha ugu sarayso ayana saas ayaan leeyahay wixii horta ladiina oo idmiday shalay ladiin idmiday oo ladiin dhaariyey oo ladiin akhriyay inaad amal ka camal fashaan nin laba sano ku darsaday ila ku darsadaa adinka siyaasad ma tihiin waxaad tihiin difaacii dalkaa tihiin in marka laba sana ma ku darsan kara iyo aad tiraadana oo yani af nin kale oo siyaasi aad ku hadashaan isaga siyaasaba diin horta arrintaas waxaan militariga waxaan dhihi lahay waad ku ceebaysadina kasoo laabta si shalay wixii ladii edbaday maxa ayaan rabaa in aad aad kasoo laabataan soo laabataan shacabkii ilaaladiisii iyo ilaalintiis iyo ladinku talagalayna insha allahu tacaala xadkaas ha ka bixina hadad leedihiin hadkiina qabsada shacabkiina u naxariista shacabkiina wax u qaba u qabta difaaca dalka gala cadowga oo kor inaga dalka ka difaaca laakiin yaysan noqonin in cadow ladiin tuso dadkiina iyo iyo shacabkiina iyo iyo maxay ahayd dawladdii ladiin tuso ceeb waaye marka insha allahu tacaala barnaamijkaas waxaan lahay waxaan leeyahay milatariga ayagana ay ka waantoobaan ay ka xaraan marka intaas ayaan ayaan muxuu baaqiga intaas ayuu ku saabsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu